khudbadda madaxweynaha federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xalay u jeediyey guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada baarlamanka soomaaliya uu case sharaf u sameeyey ayaa waxay soconaysa ku dhowaad shan iyo labaatan daqiiqo khudbada ayaa madaxweynuhu waxa uga hadlay dhinacyo kala duwan oo hadda siyaasad ahaan iyo weliba amni ahaan uu ku sugan yahay dalka ayaa waxa uu si gaara u soo qaatay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in uu diyaar u yahay xilligan in wadahadal uu la galo labadaasi maamul si isfaham siyaasadeed oo ballaaran oo maxalli ah soomaalidu ay u gaarto waxaa dhinaca kale uu si weyn u ammaanay madaxweynayaasha maamul goboleedyada joogay madasha wadatashiga qaranka ee dalka waxa uu sheegay soomaalida xilligan in loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo siyaasi ah ay gaaraan islamarkaana dalka uu ka gudbo marxaladaha adag ee siyaasiga ah ee uu wajahayo
golaha wadatashiga qaran shirka hadda wuxuu ahaa kii tobanaad waay sagaal hore iyo midka toban shiraan isugu nimiday tobankaas shir ma ahayn inaan intaan isjeclaano wax walbaba aan hayaba hayaba hayaba intaas aan isla qaadanayn laakiin maxaan isaga ra'yinahay intaan war hebelow intaan adiga waa kaaga ra'yi badannayna raac haye intaasaan kuso kan maku makuu aad ma ugu kala duwan ahaa dib noogu dhiga kulanka damba noo dhiga aan aan aan isaga soo noqonno bannaanka aan isu soo qancinno sidaasaa lagu soo meelmarayay walaalayaal waxaan rabnaa mar walba ra'yiga dad ra'yi ka duwan qaba ama diidan ama aanay la qubanayn ha ku saxsanaadaan ama yaana ku waa jiraa laakiin inteenna badan inaan hore u soconnaan rabnaa ma joogi karno anigana sidaydaba hadda ka horna waa idiin sheegay haddana weli waa ogola wax kasta oo meeshii aan joogno aan joogno aan ahayn aniga agteyda macnay keliya walaxaan dhegaysan karo tanasul badan ka samayn karo muxuu ahay aan ka hari karo waay dadkan reer koonfurta u badan weli waxay ku baahaan camal walaal camankow galaa carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxaa walaalka hadduu xanaaqo xagguu fadhiisanayaa muxuu ahaayo waa isbahanaa carabkaa looga bixiyaan waxaa waa lala hadlaa walaalaheen waa la hadlaynaa awalna waa la hadalnay haddana waa la hadlaynaa waa daba joogaynaa hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa waa u tegaynaa hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggaan ka soo jirtaahy ma jirto madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale khudbadiisii xalay uu jeediyey waxa uu ku tilmaamay in guddoonka labada aqal ee baarlamanka uu ka codsan doono kulan wadajir ah uu ku hortegi doono laakiin waxa uu tilmaamay taasi in uu soo go-aansan doono marka codsigayga formalka ah foloorka baarlamankaan la imaan doonaa annaga dalka difaacna waa loo taagan yahay oo wiiladaaba maalin walba u dhinto oo xildhibaanaha u dhintay oo wasiiraha u dhintay oo dad muhiimaha u dhintay waa loo taagan yahay waana soconayaa ilaa cadowga aan meel saarno dowlad laakiin dalka dowlad haddaanu yeelan taagan oo sharciyad leh oo sharcigeedu uu xoog badan yahay ma aha qof xoog badan ma aha sharci xoog badan iyo institutions hay-ado dowladeedoo xoog badan oo la dhowro oo maxaan ku aa la wada leeyaha la ixtiraamo oo laga laga baqo haddaanu dalku yeelanin dalkaasi markaa ma jiro madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qorsheynaya in dalka uu gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod ah laakiin waxaasi oo dhan waxaa ka horeeya in baarlamanka labada aqal ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay ansixiyaan shuruucda doorashooyinka sharciyada ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka guddiga doorashooyinka si waxaasi oo dhan ay u hirgalaanna waxay u muuqataa inay tahay mid shaqooyin ballaaran ay ka horreyso cashadii xalay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xildhibaanada u sameeyana waxaa dadka qaar ay ku tilmaamayaan in arrimahaasi ay geedxaar u ahayd cabdilcasiis barrow v o a muqdisho